cabduqaadir maxamed nuur jaamac oo ah wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalka ayaa si lagu macneeyey inay tahay jeesjees iyo ku-digasho uga hadlay duqaymo ay dhowaan diyaaradaha shisheeye ka geysteen deegaanka cali hele ee hoostaga degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud isagoo ag taagan gaadiid ay shisheeyaha siiyeen iyo hub u badan qoryaha fudud ayaa waxa uu sheegay duqaynta lagu dhibaateeyey dadka deegaanka laguna dumiyey masjidkii ay ku cibaadaysanayeen iyo ceelkii ay biyaha ka cabayeen wuxuu waxaan munaasab ahayn ku tilmaamay in dadku ka cawdaan dhibaatooyinka loo geysanayo isagoo u muuqday nin ka caraysan sida ay odayaasha deegaanka u soo bandhigeen xaqiiqada waxaa meesha ka dhacay oo ah in dadkooda oo rayid ah la duqeeyey masjidkii iyo ceelkiina la burburiyey wasiirka wuxuu si ulakaxa u sheegay in dadka rayidka ah ee la beegsaday iyo ehelkooda ay yihiin dad uu ku tilmaamay inay ka mid yihiin al-shabaab sida uu hadalka u dhigay mana soo bandhigin wax cadaymo ah oo arrintaas uga markhaati kacaya waxaad og tihiin dagaal in lagu jiro haddana dad shacab oo meelaha taaganoo shabaab meel lagula dagaalamay inay haddana ay maaragtaa xoolaheenaa joogay inay leeyihiin aan la maqlaa shabaabkiibaa dadkii soo dhex maraayo inta dharka ka soo siibo wuxuu leeyahay waa waa la maarata waa lana garaafeeyey
soddonkii bishaan hadda dhammaatay ee oktoobar ayay ahayd markii diyaarado shisheeye ay duqeeyeen deegaanka caliheele oo hoostaga degmada ceeldheer waxaana duqaymaha rayidka looga jawaabaya khasaare culus oo muddo laba goor ah la gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalka sida ku caddayd laba muuqaal oo ay baahisay alkataa'ib odayaasha dhaqanka ayaana soo bandhigay dhibaatada ay kala kulmeen shisheeyaha ay dowladda federaalka waddo waxaan rabnaa inaan sheegnana waxaa waaye beled la yidhaahdo muxuu ahay cali heele dadku u yaqaano magaciisa guudna uu yahay tehle ayaan deggannahay intaa ka bacdi waxaan rabaa inaan gudagalo cabasho dowladda aan ka cabahayno dhibaatada lagu haayo cali heele oo cerka looga soo ridaayo hadda in dhowr kale ay dhacday waxaana aniga dhibaato ku dhacday beledka aan deggannahay dad dhaawacuhu waa jiryaa hanti oo qaramoo la burburiya waa jirtaa hanti oo muxuu ahay dhinac walba la haleeyana waa jirtaa dad dhaawacu wuxuu yaallaa beledka lugaha gobolaa laga gooyey gobolna gacanahayy ka jajabeen gobolna lugahay ka jabeenno intaasay iskugu jiraan qaar ka mid a dadka ku dhaqan deegaanka cali heele oo aan xiriir deg deg ah la sameynay ayaa sheegay in hadalka wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalka uu ka markhaati kacayo dulmi iyo cadaabad gaar ah oo iyaga loo qabo waxayna sheegeen inay ka tashan doonaan warkaasi wuxuu hadalkan imaanayaa xilli ay dadka deegaanka dowladda federaalka ka sugayeen inay magdhow ka siiso dadka dhibaatadu gaartay ayna bixiso lacag dib loogu dhisayo masjidkii deegaanka ee salaada lagu oogayay iyo ceelkii biyaha ee ay ku tiirsanaayeen dadka iyo xoolahooda